ay wax ay wada ku sameeyey dulmi qaawan markii jawhar kursigeena loo soo wareejiyey oo uu arrintaa ka dambeeyey ninka madaxweynaha kuugu magacaaban hirshabeelle cabdullahi cotoble asagoo wata nin uu abti u yahay oo makaarsaar oo ay xogiyadda ama beesha dhexdeedana aan ka gadmaynin oo carmaan la yidhaahdo waxa uu ballan ku qaaday inuu kursigaasi ku fadhiisiiyo qowmiyadduna waxay wadataa aragtideeda ugaasideeda siyaasiyiinteeda culummadeedu dhammaan waxay ku raacsan yihiin in ergadii kontoni kowda ahaa ee uu qoray ugaaska beesha ugaasaaxda xartuush in la jarab maray oo aan la aqoonsan oo albaabka lagu celiyey ninkaas xalay shaqdi dhexe la yidhi afar reersa la ku keenay ninkaas halkaa doorasha ka dhacday waxaan sheegaynaa meeshaysa doorasha ka dhicin waxay ka dhacay ayna xaaraan yihiin waxay la mid tahay boobkii dalka soomaaliya lagu hayay dhowr iyo labatankii sano ee burburkii kadibna saasi dawlad loo soo gashay si barnabaa ummada soomaaliyeed xoolahooda loo boobo xaqooda xuquuqdooda la boobo xoolahooda la boobo hantidooda la boobo waxaan halkaas si gaara kala hadlaynaa kala hadlayaa dadka reer puntland oo ku amaanan maamul iyo shacaba midnimadooda sharabtooda karaamada soo difaacdeen ay iskaga difaaceen bahalnimada iyo horanimada dalka soomaaliya ka jirta waa ku ammaanaya waxaan si gaara haddana mar labaad uga hadlayaa hogaanka sare ee puntland waxaan leeyahay kursigaas la dhacay kursi annaga nala ka dhacay maaha waa kursi laga dhacay puntland waa kursi laga dhacay soomaaliya waa kursi laga dhacay cid kasta oo damiir dadnimo iyo islaamnimo ku jirto waxaa loo baahan yahay inaad dhammaan u istaagtaan kursigaasi loo soo dhicin lahaa ee sida muwanyanimada ee bahalnimada ee dirilaqaysiga la rabo in dad maqaarsaara oo adeegayaal dad kaleeta ah in dadka laga gabo mana aqbali doono waa tahay afhayeen horta waxaad noo sheegtaa ama naga dhaadhicisaa beesha deegaanada ay degto baaxadooda waddanka meesha ay uga yaallo beeshu dalka soomaaliya guud ahaan way degtaa waa gartaa gaar ahaan waxay ku tiro badan tahay markii xagga tirada loo loo laga qiyaaso laga soo bilaabo daladweyne ilaa iyo kismaayo ilaa gobol jeedgado baardheere luuq baydhaba tubada hoose muqdisho shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa hiiraan deegaanka ay sida soojka u degantahay waa dhulkaas gobolada intiisa kalena waxbay ka degaan
waa tahay haddii aad leedahay cabdulaahi cosoble madaxweynaha hirshabeelle waxa uu wataa shaksi kale aan beesha matalin beeshina ay kursiga leedahay bal hadalkaana suka ay qabsiiy qofkaasi muusa ka mid ahayn ama uusa ka tirsaneen beesha waxa adduunka ka jira waxa la yidhaha rabitaan baa jira rabitaan shacab baa jira golaha baarlamaanku waa golihii shacabka shacabkana waa wakiiladoodii nimanka baarlamaanka ku jira kontan iyo kowdeeni ergo ugaaskeeni beesha ee boqol kun iyo kontan loogu jiray haddii higa lagu celiyey haddii anigaan anagu doonaynin oo waxqabad dad kale u adeegaya meesha la keenay haddii la daba in nala qasbo oo sanki nala ka gelin cid aanaan rabin waxaasi doorasho maaha waxaasi anagu dhalashadiisa kuma haysana laakiin ninkaasi waa nin dad kale u adeegaya waxaana kuu cadayna si ay dad kale oo ay qaraabo xagga ho maaqa meelax ka yihiin ay difaac u yihiin annagii ogaaskay beesha oo boqol saddex santa loogu jiray sunisiisanigi shaciya waan marnay wuxuu la kashaday dhabadoonadii beesha la kashaday kolkan isaga buu soo qoray albaabkaa lagu celiyey shaqa xalay shaqri dhexaana waxaa la yidhi shan iyo toban insaa lagu keenaanay waxaa la doortay maxaa ladhaha xildhibaan oo waxaa loo doortay ninka gacanka ruuska ay ugu weyteen waxaas wax la aqbali kara maaha waxay annagu waxaan marnay haabkii madasha hogaameed soomaali ay ku raaceen baan marnay habkii beesha caalamku ay aqbashay baan marnay hab nidaam kasta oo jiray oo constitutional laisku afgaran karay baan marnay waxa meesha ka jira waa wixii boobka ahaa ee gacanka rumista ahaa ee dhowr iyo labaatanka sano dalka lagu haya iyagoo shaati beelaan la wato ayaa haddana shaati waxa loo soo gashaday maamul loo soo gashaday si haddana mar labaad loo qabto ummadda masiirka iyo mustaqbalkada wax la aqbali karana maa waxaas waa ku gartay waxaa sheegtay deegaano badan oo koonfurta soomaaliya inaad degtaan gaar ahaan gobolka banaadirna ay u badan tihiin maxaa kursigiina geeyey magaalada jowhar caasimadda kumeel gaarka hirshabeelle maxaa geeyey kursigiina maadaama gobolka banaadir ay doorasho ka socoto haatan walaal waa su-aal qurux aada u qurux badan kursigeena wuxuu ku jira toddoba kursi ee lagu dooranayo gobolka banaadir mar dambe baa waxaan ka war helnay in kursigii loo wareejiyey hirshabeelle oo uu ninka cabdullahi cosarle uu ku baaqay in kursiga halkaa loo soo wareejiyo arrin waxay ahayd sirqoola arrin waxay ahayd mucamarar aada loo loosoo agaasiyey arrin waxay ahayd la rabay in ninkaas aanan beesku wadan aanan doonaynin in lala ku qasbo oo magac beeneed loo loola soo huwado oo maanta waxa hadda beeshii ku meeshii layidhi qaal ugu darnay waxaa ku hareertay ciidan beeleed oo wata cabdullaahi xasable oo iyo kuwa beeleed kale oo ata laftigiisa ninkii asaga uu siiye oo isla hal qoysa waxaas wax la aqbali kara maa wax la qaadan kara maa xataa weydiisay ciddii meesha doortooyaalka ay waajiday guddigii doortooyinka gobolka u qaabilsanaa doortooyinka dadban waa diideen wax ka jira haba yaraatee ma jiraan waa ciidamo beeleed ku arkasa cabdullaahi xasable oo meelaha kasoo urursaday oo ugu talagalay ninkan kursiga inuu ugu dhaco waxay isla socotaa in shalay maahan daraad oo mudaaharaad dhacay goobaad ka dhacay oo bees loo sheegay loo sheegay beesha caalamka loo sheegay oo mudaaharaad weliba aada u weyn u ahaa oo idaacadaha telefishinada laga sii daayey oo lawada ogsoon yahay oo objeedada ku jira in aan ka dacwoonayn ninka la cabdullahi cosole wixii aan kaga dacwoonaynana maantuu sameeyey
waa tahay ciddii ay qososo oo ah guddiga doorashada heer qaran ee dadban maxaad iyada ula xiriiri weydeen arrintan ugu soo bandhigi weydeen maadaama iyadu ay guddiga doorashada heer federaal bayaan bay soo saareen shalayto ay leeyihiin cabdullaahi xasane waa inuu arrinta faraha kala baxaa guddiga doorashada ee heer gobol ee hirshabelle joogay waxay yidhahdeen waxaan suxdo kala jiraan mana aqoonsanayno ninkaani waa nin raba inuu xoog wax ku maqoni annaga ma dad xoog lagu maxaysan aqoonsanayna ninaan taariikhyada iyo jiritaanka iyo sharafta karamada ninaan aqoon weeye Afhayeene.
baraynaa insha allahu tacaala afayeene maxaysan aqoonsanayn guddiga heer goboleed ee hirshabelle maxaysan aqoonsanayn ma- ma- ma- waxay ma- waxaysan waxay noo sheegeen inaysan aqoonsaneen wixii doorasho ay maanta ka dhacay inaysan aqoonsaneen bay sheegeen laakiin Oo.
ninkan cabdullaahi asable la yidhahdo wuxuu rabaa inuu xoog ku marsiiyo oo uu saytanka ama xasaanada uu ku magacaaban yahay ee uu xataa uu ka gedi waayey gobolka hiiraan uu kasoo jeedo uu ka gedi waayey buu rabaa inuu annaga soolka naga geliyo mana aqbalayna taas laakiin haddii ay guddigii een, heer qaran een, ay ka hadlayaan ee, doorashada dadban kuwii heer gobol ay ka hadlayaan in kursigaasi doorashadiisi dib loo eegayo ma waysan ahayn marka inaad bal ininka iyaga ka warsugtaan waa ka waa- ayagana waa ka horsugaynaa intii wax garanaysa iyo intii nala aragtiya iyo intii nala qadyada intaba waa gaarsiinaynaa waxaanan u gaarsiinaynaa in ma- ma- wadanka waxa ugu wanaagsan oo ugu haboonoo waxay laysku mariyaa waa miidiyaha wa- waana sababta aan u dooran ina miidiyaha iyo dadka reer puntland na gaarsiina fariintaas oo ay qayb ka noqdaan difaaca iyo jiritaanka qowmiyadaas oo ay wax badan oo badan oo badan oo badan ay wadaagaan waa kuu gartay een, macnaha waxaadna fahansiisaa cabdulaahi cusuble maadaama uusan beeshiina ka soo jeedin deegaankii ay beeshu ka soo jeeday ama ay degtay oo la rabay in kursigeeda doorashadu ka dhaco uu ka muquyninaya macnaha uu ka leeyahay balna fahansiye macnaha uu ka leeya waxa weeye nin la yidhahda carmaan oo annaga beeshan eh, xagga eh, ku abtirsada laakiin motoor uu saaran yahay ninka la yidhahdo cabdullahi xasabla ay qaraabo yihiin xagga hooyada ayuu rabaa inuu maaragtay u dhaco kursiga wiilkaa si uu yahay buu raba kursiga inuu dhaco wiilkaasoo nin qowmiyadda carabeed ka gadmaya ama ay carabi taqaana maaha waa nin awalba siyaasi bar ahaan jiray Eh, haddii hal la tartaba la yidhahdo dadka dhexdiisa sumcad ku leeyahay konton iyo kow baa qoran ogaaskii baa soo qoray ha- ha- ha ku tartamo ha ku tartamo dadkiisa ku dhex leeyahay wax taageera muxuu nimankaas u horgelaya u leeyahay kursi ha laga dhaco kursi carabaa laga dhaco maadaama idinku gobolkii banaadir aad degtaan in kursigiinii loo wareejiyo jawhar dabcan ma waxaad leedahay eh, kursigiinii gobolka banaadirna doorashadiisa waa ka dhacaysaa een, hirshabellana waa mid dheeriyo ininka laynga siiyey maya walaala waa su-aal fiican waa mar labaad baan kugu celinaya kursigaan gobolka banaadir uu yaalay laba- toddoba xildhibaan oo gobolka banaadir lagu dooranayo mid kamida ka ahaa laakiin mucaamarad aada loo soo agaasimay oo uu ka dambeeyey ninkaas hirshabeelle madaxa ka ah iyo ayaa loo wareejiyey ayaa loo wareejiyey jawhar Macnaha waxa mu- lagu lagu wareejiyey macnaha ma waxa weeye kursigii yaalay banaadir baa waxaa loo wareejiyey hirshabelle hirshabelle loo wareejiyey si mucaamarada oo loogu oo- oo- oo loo garbaduubo dadkan iyo jiritaankooda oo si kastaba looga dha oo loogu qasbo inay nin aysan doonayn doortaan waa tahay haddaad la hadasheen een, guddigii doorashada heer qaran ee dadban ma ma u sheegteen ma kala hadasheen arrintan sharci inay tahay iyo in kale maadaama ay gobolkiina aysan ahayn meesha doorashada ka dhacayso beeshiina aysan wadan Guddiga- sharcigan meesha uu ka guddiga yimid doorashada guddiga doorashada heer federaal ee guddoomiyaheeda dhegey wuu ka warqaba arrintan bayaan buuna ka soo saaray shalayto in uu ninkaasi faraha kala baxo nidaamka doorashada dadkaas iyo cidday dooranayaan ay xor yihiin dhagay ka furaystay waxa bayaan soo saaray guddigii heer gobol dhagay ka furaystay wuxuu rabaa awoodda xasaanada uu ku magacaaban yahay inuu wiil waarku yahay dadka dad ay dadkiisana ka gadbeen uu sanka awood geliyo mana la aqbali kara saas absolutely Ugu dambe- afar sano khasaara ma qaadan karno fayeena ugu dambeyntii een, haddii ay kursigu sidaa uu ku dhaqan galo een, uu madaxweynaha hirshabelle een, uu go-aanka guddiga doorashada heer qaran iyo kan maamul goboleedba uu dheg jalaq u siin waayo sida hadalka ka dhadhamaysa maxay tahay een, tallaabada xigta ay qaadayso een, beesha
tilaabada xitaan qaadana waxa weeye waxaan tegaynaa ilaa heer maxkamad sare waxaan tegaynaa ilaa guddiga khilaafaadka waxaan te- waxaan ma- xafiisyada qaramada midoobaan nu barinaynaa awood intay nala gaarto haddii intaas oo dhan waxna ka socon waayaan in- waxay tegaysaa in dhibicda ugu dambe dhiigeena hadduu daadanayo aan ku dhibanno meeshaas gabar gabadha haddaysa nagaana kursiga waan ku dhibanayna